shirweyne ballaaran oo ay barbar socotay dowlad diini ah ayaa dhex maray qeybaha kala duwan ee bulshada ku aftirsata beesha bartire oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed iyo mas-uuliyiin ka socotay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kulanka oo ay gogoshiisa dhigtay beesha bartire ayaa waxaa kasoo baxay qodobo muhiim ah iyadoo beeshu beeco iyo ballan la gashay hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh xuseen cali fiidow oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadlay kulanka lagu soo xirayey shirka wuxuuna ka hadlay qodobada labada dhinac ee isla meel dhigeen waxaan halkan kusoo gudbinaynaa marka waxaan shirka iyo ma garanaysaa qaradkiisa iyo ujeedadiisu ay ahayd shirkaas oo annaga noo socday ilaa iyo dhowr maalin aan ka wada hadlaynay horumarinta diinta islaamka iyo ku dhaqanka iyo tadwiirka dadka muslimiinta khaasatan reer bartire iyo deegaanadooda in ma garanaysaa halkan lagu gorfeeyey in kor loo qaado ku dhaqanka diinta islaamka meel kasta oo ay degto qodobka koowaad kaas weeye qodobka labaad wuxuu ahaa in kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu caleyh wasalam ay kor u qaadaan inay jihaadka bariga afrika raqamka koowaad ama lambarada koowaad dadka koowaad ay ka noqdaan waxaan kaloon ka niqaashinay in dadka reer bartire waxbarashada diinta islaamka hadday xalaqaad tah hadday masaajida tah hadday macaahid tah iskoolaadka kaloo islaamiga ah dowraadka intaba inay ka qayb qaataan odayaasha wiilasha ragga dhexdhexaadka nabadoonnada dumarka dhallinyarada wiilasha intaba inay ka qayb qaataan waxbarashadooda annaguna aan diyaar u nahay intaasaa ula nimiday sidoo kale sheekh xasan maxamed cali sheekh xasan afgooye oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhankiis ka mahad celiyey gogasha ay fidisay beesha bartire iyo martisoorka ay u samaysay wuxuuna ku dhiirageliyey inay kasoo dhalaalaan ballamihii ay qaadeen awalan wa qabla kulli shayin allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iskale meeshan nagu soo kulmiyey annagoo caafimaad qabna amni haysanna diinteennana xur u ah ilaahay nicmooyinkaas uuna siiyey faraha badan shukrigeeda allahna waafajiyo tan labaad waxaan rabaa inaan beesha uga mahad celiyo soo dhowayntii adeegii aad u quruxda badnaa dhaganugeylkii gogoshii ay noo dhigeen waa uga mahad celinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala siday noo qiimeeyeen oo ay noo sharfeeyeen si ka sharaf badan oo ka qiimo badan ilaahay jannatulfirdowsa ugu sharfo maalkay bixiyeen iyo dadka isu keeneenna ilaahay ajirha ka siiyo runtii aad ayay noo farax gelinaysaa dadka markaan ballanno siday tahay uga soo baxa tii hore waa idinkaga mahad celinaynaa hadda waxaad gasheen ballan qur'aankana ballanta meeshuu dhigay waa aad og tihiin walaalada aan isdhinac fadhino waxaan ku soo ballannay kutubka allah subxaanahu wa tacaala sidaas ayaannu ku wada jirnaa maanta beesha aan la joognana waxaan kula ballannay kutubka ilaahay inaan ku dhaqanno dhinaca kale hogaamiyaasha dhaqanka ee beesha bartire oo uu ugu horeeyo ugaas aadan maxamed axmed oo ah ugaaska beesha bartire ayaa ka hadlay shirka waxayna ballan qaadeen inay fulin doonaan wixii ay kula ballameen hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab gogashaan reerka ayagaa dhigay xarakadana waa noo imaaday iyo rag mas-uuliyiin oo culamo ah ilaahay camalkooda ikhlaasa ka dhiga walaalayaal waan idin soo dhoweynay hadda ka horena waan idin soo dhoweynay miirka muslimiinta salaanaad nooga gaarsinaysiin macaadaan nahay beeca cusubaan kula galnay meesha annaga aan idinka jirnana ilaahay idinkiis muslimiinta iyo mujaahidiinta lagama soo gali doono allaahu akbar ilaahay idinkiis xagga annaga idinkama soo gali doono maciinnaan nahay garabkiinnaan nahay walaalihiinnaan nahay dadka soomaaliyeed oon diriska nahay oo mujaahidiinta ah oo qabiilooyinka aad ku xisaabtamaysiin oo kale sidaad uga xisaabtamaysiin ayaad nooga xisaabtamaysiin waxaa kaloon kusoo gebagabaynayaa jihaadka naf iyo maal waaya nafna diyaaraan la nahay maalna diyaaraan la nahay hadda waxaan diyaar la nahay boqolna iyo foogeel leh isbuucu soo socda inaan wareejinno allaahu akbar boqolkaas neef ilaahay dartiis ayaan ula baxnay mujaahidiinta nama weydinin raggii xarakada wakiilka ka ahayna ma weydinin annagaa ilaahay dartiis ula baxnay ayagaanba waxba goynayninoo yar intaas in ka badanna waan bixin doonna hadduu alla idmo laakiin intaas waxaan ku darsannay jihaadkaasaan ku darsannay ilaahay dartiisaan ugu darsannay sheekh cumar xayaakallah oo ka mid ah culimmada ka qayb galay kulanka ayaa dhankiisa jeediyey kelimad wacdi ah oo uu kaga hadlay muhiimadda ay leedahay in wax la islaaxiyo
doontaa la wada saaraya qofka dariiqeeda ka leexda wuxuu ka dhigan yahay dooliga dhinaca ka duleynaya oo kaleeto qofku hadduu isagoo mas-uul ah uu khada ka dhaco waa ka gedisan yahay qofka caadiga ee khada uu ka dhacayo qofka isagoo oday oo horjooga ah amba amiir ha ahaado amba hogaan dhaqan ha ahaadee amiir dhaqan ha ahaadee hadduu dembi ka dhaco dembigiisu waa ka wan yahay dembiga dadka kaleeta ka dhacaya faliajli haada ayaa waxaa la rabaa qofka mu'minkii arrada inuu ku ilaaliyo cadaaladda uu ku ilaaliyo ammaanada uu ku ilaaliyo cadaaladdarra hadday timaado maxaa imanaya dulmi baa imanaya ammaanaddarra hadday timaadana maxaa imanaya khayaano ayaa imanaysa faqeenna iyo khayrka iyo maxaan ku dhaha kulankeennu inuu u bato ilaahay diintiisa ka hadalkeeda allah subxaana wa tacaala aayad kale wuxuu laha laa khayra fii kahiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas in badan oo dadka ka mida kulankooda iyo faqiqaarkooda iyo shirarkooda wax qiima a kuma fadhiyo ilaagtiisana qiima kama lah ilaa man amara bisadaqa qof wanaag sadaqa dadka muslimiinta amray maahan aw macruufin samafalay maahan muslimiinta inay samafalaan macruuf la yimaadaan wanaag la yimaadaan ayuu dadkii amraya aw islaaxin bayna annaas amba dad waxoogaa shaqaaqa ay dhex marto khilaaf yaru dhex mari hagaajintooda waana shaqada laga rabo dadka nuqabada ugu dambeyn sheekh axmed abu yuunis oo ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ahna halka uu ka dhacay shirka u dhexeeyey beesha bartire iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo xiray kulanka wuxuuna la dardaarmay beesha bartire lajinada xarakatu shabaab almujaahidiin ka socotay muddadan halkaanaan isla joognay ahdaaftii iyo waxyaabaha ay la hambaarsanaayeen taxqiijinayeen waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran sidoo kale culimmadii rabbaaniyiinta ahaa oo iyadana halkaan duruusta iyo khayrka iyo wanaagga ummaddan u sheegayeen waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran intaas ka dambeysha iyadana oo gogoshaan iyo shirkaan iyo hooshaan ay dhigtayn waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran wa axsana allaahu ilaykum wabaaraka allaahu fiikum intaas kadib jazaakumullaahu khayran waxaad ogtihiin halkan waxa lagu ballamay iyo waxa lagu qaatay iyo waxa la sheegay mixwarka guud wuxuu ku wareegayay u muhiimsanaa tadbiiqu sharci illaahi subxaanahu wa tacaala waa kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaalaa in la dabaqo si oo dhab inaan oo haweyaan ugu dhaqaqno kitaabka ilahi subxana wa tacaala beesha bartire ayaa ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee dega wilaayaadka islaamiga ah ee ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona beesha kulankan ay ku ballan qaaday inay naf iyo maal la garab taagan tahay halganka jihaadiga ah ee ka socda bariga afrika kaas oo u dhexeeya xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dhinaca iyo dowladaha shisheeye ee kusoo duulay dalkeena muslimka ah ee soomaaliya shirkan lala qaatay beesha bartire ayaa ku biiraya shirar horey u dhex maray qabaa'ilada soomaaliyeed iyo hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo lagu gorfeeyey xaaladaha taagnaa xilligaas islamarkaana lagu islaaxiyey waxyaabo badan oo qabaa'ilada dhexdooda ka jiray